samuweelka koowaad cutubka siddeed iyo labaatanaad oo wakhtigaas reer falastiin ciidamadoodii oo dhan dagaal bay u soo urursadeen inay reer binu israa'iil la diriiraan akiishna wuxuu daa'uud ku yidhi ogow inaad adiga iyo raggaaguba dagaalka ii raacaysaan oo daa'uudna wuxuu aakiish ku yidhi hubaal waad ogaan doontaa waxaa anigoo addoonkaaga aan samayn doono oo aakiishna wuxuu daa'uud ku yidhi taas aawadeed mid madaxayga weligii ilaaliya ayaan kaa dhigaya oo samuweelna mar hore ayuu dhintay oo reer binu israa'iil oo dhammuna way u baroorteen oo waxayna ku aaseen raama taasoo ahayd magaaladiisii saawulna wuu wada eriyey kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo dhan oo dalka wuu ka wada saaray oo reer falastiinna way isa soo wada urursadeen oo shuuneen soo degeen saawulna wuxuu soo wada urursaday reer binu israa'iil oo dhan oo iyana waxay soo degeen gilboca saawulna markuu ciidankii reer falastiin arkay ayuu baqay aad buuna u gariiray oo saawulna markuu rabbiga wax weydiiyey rabbigu uma uu jawaabin oo riyooyin iyo uuriin iyo nebiyo midnaba uguma uu jawaabin markaasaa saawul wuxuu addoommadiisii ku yidhi war ii doona naag ruuxaan leh aan u tago oo wax weydiiye markaasaa addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen naag ruuxaan leh baa cayn door joogta kolkaasaa saa'ul si kale iska dhigay dhar kalena wuu qaatay wuuna tegey isagoo laba nin la socda oo waxay naagtii u yimaadeen goor habeennimo ah markaasuu ku yidhi waan ku barayaaye ruuxaanta iila hadal oo ii soo kici ku alla kii aan ku magacaabo naagtiina waxay ku tidhi bal eeg waad ogtahay saa'uul wuxuu sameeyey iyo siduu dalka uga saaray kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo dhanba haddaba bal maxaad dabin igu dhigaysaa si aan u dhinto markaasaa saa'uul rabbiga ugu dhaartay oo ku yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartee inaanan waxba innaba lagu ciqaabayn dabadeedna naagtii waxay tidhi haddaba yaan kuu soo kiciyaa wuxuu isna ku yidhi samuu'eel ii soo kici oo naagtii markay samuu'eel aragtay ayay cod weyn ku qaylisay oo saa'uul la hadashay oo tidhi war maxaad ii khiyaanaysay waayo saa'uul baa tahay markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi ha cabsan ee maxaad aragtaa naagtiina waxay saa'uul ku tidhi waxaan arkaa ilaahyo dhulka ka soo baxaya isna wuxuu ku yidhi muxuu u egyahay markaasay tidhi waxaa soo baxaya nin odaya oo huwis huwan kolkaasaa saa'uul wuxuu ogaaday inuu kaasu samuu'eel yahay wejiguuna dhulka saaray wuuna u sujuuday markaasaa samuu'eel saa'uul ku yidhi war maxaad ii soo dhibtay ee aad ii soo kicisay markaasaa saa'uul wuxuu ugu jawaabay anigu aad baan u dhibbanahay waayo reer falastiin baa ila dagaalama oo ilaana waa iga tegey oo marna iima jawaabo oo nebiyo iyo riyooyin midna igulama hadlo sidaas daraaddeed ayaan kuugu yeedhay inaad i ogeysiisid waxaan sameeyo markaasaa samuu'eel wuxuu yidhi waradoog in rabbigu kaa tegey oo uu col kuu noqday maxaad wax ii weydiinaysaa oo rabbiguna wuxuu samaystay wixii uu iiga hadlay oo rabbiguna boqortooyadii gacantaada uu ka dillaaciyey oo wuxuu siiyey deriskaaga kaasoo ah daa'uud maxaa yeelay waad adeeci weydey rabbiga codkiisii cadhadiisii weynaydna camaaleb waad ku dili weyday oo sidaas daraaddeed baa rabbigu maanta waxaan kuugu sameeyey oo weliba rabbigu wuxuu adiga iyo reer binu israa'iilba u gacan gelin doonaa reer falastiin berrito adiga iyo wiilashaaduba anigaad ila joogi doontaan oo rabbiguna wuxuu ciidanka reer binu israa'iil ku ridi doonaa gacanta reer falastiin markaasaa saa'uul haddiiba kulligiis dhulka ku dhacay oo aad buu u cabsaday erayadii samuu'eel aawadood oo itaalna kuma uu jirin waayo waxba ma uu cunin maalintii oo dhan iyo habeenkii oo dhanba markaasaa naagtii u timid saa'uul oo aragtay inuu aad u naxsanaa oo waxay ku tidhi bal eeg anoo addoontaada codkaagii baan maqlay oo anna naftaydii baan biimeeyey erayadii aad igula hadashayna waan maqlay haddaba waan ku barayaay badanna codkayga maqal anoo addoontaada oo in yar oo kebisa aan hortaada dhigo oo aadna cun si markaad tagtid aad xoog u yeelatid laakiinse wuu diiday oo wuxuu yidhi anigu waxba cuni maayo laakiinse addoommadiisii ayaa naagtii kula qasbay markaasuu codkoodii yeelay oo intuu dhulka ka kacay ayuu sariirtiisii ku fadhiistay oo naagtuna waxay guriga ku haysatay weyl shilis kolkaasay haddiiba degdegtay oo soo qashay oo haddana bur soo qaadatay oo cajiintay oo waxay ka dubtay kibis aan khamiir lahayn dabadeedna waxay soo hordhigtay saa'uul iyo addoommadiisii wayna cuneen kolkaasay kaceen oo isla habeenkii bay tageen